kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaanu kusoo qaadanaa mawaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyo sooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan dad nimanka qaar ha dirtaan oo waxaa jiro cunto wanaagsan ay guryahooda ka waayaan mar walbo ama wax yacni laiska walwalaaqay ay bannaanka u aadaan cunto macaan darteed soo waxaa is leeyahay muhiimad weyne u leedahay in cunto wanaagsan guri laga kariyo oo bannaanka loo baahanin waa maxay muhiimadda ay qoysku u leedahay sameynta cunto wanaagsan nasra abdidoon ayaa wax badan inoogu sheegi doonta iyo sooyaalkeedii nololeed maamo timiro cukaash xanaa maxamed maxamuud ayaa barnaamijka soo saartay yaasir ayaa farsameynaya anigoo caaisho nur aadan ahayn waan idiin tabinayaa soo dhawaada dhagaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqeynta la xiriirta muhiimadda ay qoysku u leedahay sameynta cunto wanaagsan balse markaan sooyaalka maamo timiro cukaash ayaan ku furinaynaa barnaamijka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena oo uu qoray weriye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari maamo timiro cukaash guuleed sanadkii kun sagaal boqol ko iyo soddonkii ayay ku dhalatay magaalada kismaayo oo ay muddo badani ku nooleed kagana biirtay israa'el sanadkii kun sagaal boqol labayo kontonkii waxaa kismaayo booqasho ku imaanayay guddoomiyaha maamulka gumaysiga talyaaniga ee soomaaliya waxaana banaanbax taageero leh kusoo dhoweeyey madaxdii gumaysiga u qaabilsanaa gobolka halka xisbigii s y l ay kasoo horjeesteen halkaasi waxaa ka bilowday dagaal lagu qaaday taageerayaashii xisbiga in ka badan toban qof oo ka mid ahaa leegada sida cabdulaahi maxamed farmaajo cabdijaqaf aadan carte maamo timiro cukaash faadumo siciid aaminto iyo kuwo kale ayaa la qabtay laguna guray qolol ciriiri ahaa oo ku yiilay xabsiga kismaayo iyaga oo loo ciqaabay qaab naxariis darro ah maamo timiro ayaa ku dhex umashay xabsiga gudihiisa sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo kontonkii waxaa maxaabiistii leegada loo soo wareejiyey xabsiga weyn ee muqdisho ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda gumaystaha sagaal xubnood oo s y l ahaa ayaa lagu xukumay min lix iyo toban sano oo xarig ah balse wadahadal dhex maray xisbiga s y l iyo gumaysiga ayaa lagu sii daayey markii maamo timiro la qabanayay waxay ahayd xaamilo iyada oo jeelka ku jirta ayayna fooshu qabatay hase yeeshee ma aysan helin daryeelkii caafimaad oo ay u baahnayd hooyo uur leh wakhtigii dhalmadana joogta gumaystihii talyaaniga ayaa u diiday inay bannaanka uga soo saaraan xabsiga si ay ugu dhasho maxaabiistii la xirnayd ayaa ka codsaday askartii gumaystaha in ay ku caawiyaan dhalo ay kaga dhaliyaan quraarad oo keliya ayay u geeyeen cabdijaqaf iyo aadan carte ayaa la sheegaa inay ahaayeen kuwii xabsiga ah kaga fooliyey geesta kale saygeeda allah u naxariistee salaad cabdi maxamuud gaajo waxa uu si naxariis darro ahi ugu dhex geeriyooday xabsigii uu ku xirnaa toddobiiy tobankii julaay laba kun koob iyo toban maamo timiro cukaash ayaa ku geeriyootay isbitalka kings london kadib xanuun soo food saaray maamo timiro ayaa ku geeriyootay da-da siddeetan jir waxayna ifka uga tagtay afar carruur ah oo ay ka mid tahay gabadhii ku dhalatay xabsiga
cid kastoona maqlaysaay aan runta caadka ka qaadne cugta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaallada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cabdibnaa hadduu malah ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku-daweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale calyaala hosbitaal waxaa ka howlgala dakhtarka cudurrada guud dakhtarka cudurrada haweenka dakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dakhtarka daweeyo cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaar agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid ah ultrasound c b c iyo weliba baya kemistry raajiya casri ah iyo farmashiye ay taalo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaariste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku umulis afar labaatanka saac u diyaara umulinta haweenka uur kale caliyaale hospital waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farinta dheer waxaad kala xiriirtaa eber dhexal shan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
nolosheenu waxa ay ku tiirsan tahay cuntada iyo cabidda noocyada dareeraha ee ku lamaanan qeexid ahaan cunto waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo nafaqo iyo awood siiya unugyada jirka maadaama ay aasaas u tahay nolosha waxa ay aadanuhu barteen habab kala duwan oo cuntada loo kariyo waxaa la gaaray heer culumta karinta lagu takhasuso dabadeedna la helay dad aqoon durugsan u leh oo sameeya cunto dhadhan iyo dheef ahaanba isku dheeli tiran guryaheenna dhowr jeer ayay u badan tahay in afar iyo labaatankii saacba dab laga shido balse waxaa suurowda inaynaan si gaar ah u baran wax karin waxay noo tahay dhaqan aan ka dhaxalnay ayayooyinkeen oo aan horumar samayn haddaba cuntada wanaagsan muhiimad intee la eg ayay u leedahay qoyska farxadiisa waxaan hordhignay oo toddobaadkan inoo marti ah nasre abtidoon oo sidoo kale in badan inoogu sheegi doonta sida ay u barto haweenka cunooyinka wanaagsan
waa dhowahay aadaan idinkaga mahadcelinayaa idaacadda himilo barnaamijka haweenka ay ugu casuunteen su-aasha ugu horeysa hadda kaaga jawaabo waxaa u baraa haweenka cunto karinta inaa muuqaal duubo oo anuu cuntadii markaas sameynayo qaabka loo sameynayay waxyaabihii lagu dardarayay kadib muuqaalkaas maxaa la dhihi jira waxaa geliyaa barteeda youtube-ka sidaas ayayna uga faa-iideystaan dumarka soomaaliyeed waxaan adeegsadan waxaawaay keliya camero inaa wax ku duubo kadibna oo markaas youtube-ka u geliyo wax kale oo gooni a adeegsada ma jiraan
maxaa kugu dhaliyay marka in aad haweenka barto sida loo sameeyo cunooyinka wanaagsan waxaa igu dhaliyey horta cuntada anwaa iska jeclaa in laa yaraanteydii inaa cunto kariyo maanta dhan cunto aad sameeyo jikada galo xitaa anoo garanaynin wixii markaas oo as dhihi karo cunto sameey intaa iskasoo adeeg iyo wax iskasoo qaata iskasa sameyn jiray taas ka sokow waxaa igu dhaliyey markaas oo yacni inaa dadka u faa-iiday igu dhaliyay waxay ahaan asxaabteyda gaarka ama asxaabteyda qaaska ah oo mar walba markay sawirada arkaan ama cuntooyinka aa sameeya ay cunaan iyo dhihi jiray nasro waxaanaaba taqaanay walaaley maana bartid maa dadka uga faa-iideysid inta badan cuntooyinka aa sameeya sawiraa ka qaadi jiray barta facebooka iyo instagramka meelaha social mediyaha dhigi jiray kadib xitaa dad asxaab ay aheen arkaayo waxayna leeyiin walaale waxaase u samaysay meeqa shay ka kooban yihiin meeqa waxaa isku dartay su-aalahaas in badan markay igu soo laabteen iyo asxaabteeda mar walba i dhahaayaan waxaa nooga faa-iiday waxaa ku fikiray inaa youtube janaal sameeyo maadaama meesha keliya oo inta badan hadeertaan cuntadii aragti loo daawanayo oo lagu kala faa-iideysan karo ee meeshaas tahay taasaa igu dhalisa marka inaa youtube janaal sameeyo oona u faa-iideey gabdhaha markaas cuntada a aqaano waa tahay mar waliba oo wax la sameeyo oo bulshada loosoo bandhigo falcelin ayaa kaga timaada maxaad nagala wadaagi lahayd jawaab celinta kaaga timaada dumarka ku daawada
falcelinta iiga imaata horta waa falcelin qurux badan runtii waxaa isleeyahay hadeertaan shaqadan aawadid oo si joogtada a u wadana waxa ku wada waxaa isleeyahay waa falcelintooda aa aaminsanahay ani ahaan sababtoo ah mar walba cunto u sameeya oo youtube-ka aa geliyo asxaabta i daawato ama gabdhaha inta badan gabdha waa wax igu xiran inkastoo wiilal xitaa ay idaawadaan haddana gabdhaha mar walba waxay iisoo qoraan komentiyaal qaaraa si gaara iila soo xiriiro oo idhaho waxaana kaa faa-iidna nasra cuntadaana tijaabinay reerkeenia u sameyna waa laga helay falcelintaas markaa la kulmo in reera yacnii cuntooyin ani liga daawaday loo sameynaayo maasha alla haddana lagu wada faraxsan yahay cuntadii la cunaayo aada yacni dadka uga helayaan taas farxad iyo waxay ii sameysaa inaa shaqadan kusii dhiirado oo maalin walba muuqaal cusub intaa diyaariyo cunto cusub duubo aa u geliyo youtube-ka haa way jiraan caqabado inkastoo aysan badneyn horta wax walba hool walbo la qabanayo caqabadee leedahay waxaa caqabad lahayn ma jiraan had keliya waxay rabtaa dulqaad inaa u dhabar adeegtid tusaaloo kaleeto ani hooyaa ahay ilmaa igu xariiro iyo reerkii haddana shaqadii oo youtube-ka shaqo kale oo waxaaba waqti kaaga baahan sometimes waxaa waqtigii cariiri iska ah idheytinkii oo kaleeto muuqaalka markaa diyaarisid inaa idheytin ku sameysuu rabaa caqabadna mala dhihi kara laakiin howl iska adag waa xoogaa oo u baahan dhowr adeeg marka waxyaabahaasoo kaleetana waxaawaaye waa laiskaga dulqaadanaa kadibna waxaa falcelinta oo mar walba nooga imaanaysa darteed waxaawaaye ugu sabarnaayo aada ugu dulqaadanaa waana kasii gudubaayo waa kasii socdaa maadaama sida aad sheegtay inta ku daawanaysa ay dumar u badan yihiin waa sidee ayay kula tahay aragtida haweenkeena ee ku aadan cunto karinta ma u arkaan wax u baahan barasho gaar ah mise aada iyo aad way u arkaan sababtoo ah ani mar walbo waxaa ka tusaale qaata ama waxa yani aragti igu filan dadka aa ku dhex jiro bulshada aa ku dhex jiro waxa uu faa-iideynayo su-aalo badana iga imaanayo ay kamid yihiin nasrama iskuul noo furtid dabcan meeshaas waxaa ka garanaya in ay tahay wax u baahan barasho oo hadeertaa magaalada xitaa qaar way ka jiraan iskuulo lagu barto cunto karinta keliya oo loo tagabo sababtoo inta badan gabdhaha waxbarashada ay xooga saaraan waxbarashada gabar walba horta gurigood waxbay ka karisaa haddana waxaa jiro cunooyinka asaasiga ee bariiska baastada iyo canjeerada waxaas gabar walba taqaanaa laakiin cuntooyinka ka baxsan macmacaanadoo kale cuntooyinka maxaa dhihi jira waaweyn oo martiqaadida casuumadaha oo kaleeto waxyaabahaas waxay u baahanyihin barasho gooni ah ama qob ama ka baro qof walaalkaayoo hore u yaqaanay ama ka baro youtube ama iskuul ka baro marka taas waxay yani ii muujisaa markay su-aalaha ay soo leeyihiin ma iskuul noo furtid ina aada u xiiseynayan weliba inay wixii baraatika life usii arkaan halka ay ka daawan lahaayeen youtube-ka marka aada yacni waxaa dareemaysaa inay u baahan tahay waxbarasho gooni ay tahay bucunto karinta nasra waxyaabaha inta badan ee bartaada gaarka aada soo geliso maxay u badan yihiin mamacmacaanka ama cunooyinka kale ee cunto ahaan ama qadadii iyo quraacdii loo qaato walaahi hadda cunto gooni ah oo aa dhihi kara maanta youtube-keyga taasay gooni u tahay ma jiraan sababtoo ah wax walbo cunto soo hoosgalo cuntada iyadaa kala baxeyso hadday ahaan lahayd macmacaanadii hadday ahaan lahayd cuntooyinka dhandhanaan cuntooyinka qadida loogu talagalay kuwa quraacda kuwa xitaa casriyaha oo fudfudud waxyaabaha fudfududa casriyaha laga dhigto cashooyinkii waxaa waaye maasha allah wax yacni aa dhihi karo hadda cunto gooni a soo geliyaa ma jirto cunto walba oo isdhihi karo way ka faa-iidayaan gabdhahaas soomaaliyeed ee ku daawanayo ama inta xiiseysaba cunto karinta waa usoo geliyaa wixii markaas ani a gurigeyga ka sameysanayo sometimes waxaa gurigeyga ka sameysana xitaa iiga dartooda u sameeyaa sababtoo dadka qaara kaa socodsana waxay ku leeyihin shay hebel noo soo geli sida loo sameeyaa rabnaa marka anoo u tixgelinayo codsigooda ah intaa u duubo u diyaariyo maxaa la dhihi jira sidaas ugu geliyaa maadaama aada ku jirto bahda cunto karinta waa maxay muhiimada ay qoysku u leedahay ayaad isleedahay sameysashada cunto wanaagsan walaahi muhiimad aada u wanaagsan ay u leedahay isleeyahay qoyska iyo bulshada soomaaliyeedba sababtoo ah adigaba waa dareemi kartaa markii guriga cunto macaan laga karinayo familkaas uma baahna maqaayad iyo wax lamid inay qarash garayaan oo banaanka ay cunto u aadaan laakiin qofkii xitaa ilmihii laftigooda xitaa ma dhihi karno aabayaasha ama odayga guriga oo kaleeto keligiisa cunto macaan rabo ilmihii xitaa aaday u jecel yihiin waa dareemeysaa hadda tusaaloo kale markaa kaasiyo ciyaalkayga markaa biiza ugu sameeyo guriga oo aniga aa aqaano biizihii aa guriga ugu dhex sameynayo muu baahan inaa banaanka intaa tago aa biiza usoo gado sababtoo anaa u sameeyey oo keygiyaa ku filan so waxaa isleeyahay muhiimad weynay u leedahay in cunto wanaagsan guri laga kariyo oo banaanka loo baahanin dad nimanka qaar hadirtaan oo waxaa jiro cuntooy cunto wanaagsan inay guryahooda ka waayaan mar walbo ama wax yacni laska walwalaaqay ee banaanka u aadaan cunto macaan darteed so waxaa is dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed intee nimanka ama ciyaalkooda banaanka ay cunto uga raadin lahay waxaa igala fiican inay gacantooda ugu kariyaan wax macaan saasaa aaminsanahay ani ahaan ugu dambeyn adigoo mahadsan maxaad jeceshahay in aad la wadaagto haweenka ku dhegeysanaya
waxaa la wadaagi lahaa haweenkii dhegeysanaya in maxaa la dhihi jiray ay horumariyaan xirfadooda cunto karinta dabcan cunto karin markii la dhaho qof walba wuxuu isleeyahay cunto karin waa taqaanaa cunto karinta ma ku koobno bariis iyo baasto anigan hadda dadka wax baro ama wax u faa-iideeya weli waxaa aaminsan inay wax badan ii dhiman yihiin oo maxaa la dhihi jiray weli a yacni heerka arab aan ka gaarin sababta cunto karinta caalamka qiimee ka leedahay qofka kuukinka barto ama sheefka ah caalamka qiimo weynuu ka joogaa halka soomaalida uu ah yareysano gabdhaha soomaaliyeed marka waxaa ku dhiirigelinayaa inay yacni xitaa ay u baranin gurigooda ahaanay naftooda xataa u bartaan inaa wax macaan karsan kartid nafta wax macaana iska jeceshahay marka haweenka soomaaliyeed waxaa la dhihi lahaa cunto karinta barta waqti geliya yacni yaa lagu ekaanin bariis iyo baasta iyo canjeero bes cuntooyinka kala duwan ee caalamka wadamada kale carabta cuntooyinkooda kulli barta si yacni yacni u gaarno heerka adlista xataa oo gabdhaha caalamka ay ka gaarsan yihiin cuntada waa mahadsantihiin idinkana sida ay uga casuumteen barnaamijka haweenka idaacadda himilo
aad ayay u mahadsan tahay nasre abtidoon oo marti inoo ahayd waa inaga intaa barnaamijka hanaa maxamed ayaa soo saartay yaasir ayaa farsameynayay adigoo caaisho nuur aadan ahina waan idiin tabinayay intaan barnaamijka la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo